ku dhawaad saddex boqol qoys oo ku nool kaamkara busuge oo ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle ayaa xilligan wajahaya xaalado kala duwan oo dhanka nolosha ah barakacayaashan ayaa isugu jira kuwa ay saameysay abaartii ka jirtay dalka halka kuwa kalena ay dhibaatooyin kala kulmeen fatahadii webiga shabeelle mar aan booqday kaamka ayaa waxaa kula kulmay qaar ka mid ah barakacayaasha kuwaasi oo iiga warbixiyey xaalada dhabta ah ee ka jirta kaamka maxuliyaa iska ahaay daarasoo qonjari waa jirday wax yaroo aya oo boolkuhalmaysa iyo jookuina waa la gadgaday cabagsanti ilmii koosbay maxaad hasirtaa balalaay ilmihii waa la kala didire qara waa kala wadi dhuxnaa su goosan jire kuwaas in fur waa iska labasan jire waa soo dhowaaday meel jimaaca jiraan imaaday qarawaa gal beersiisay beertii khasaarada la golkolma khasaarada biiloogoy biiloogoy lacag liigu lahaaday meel ka keenan way beertii waa soo tagay sidaas abada meesha u imaad aniga qaraawadaano kii wax oo loo soo dhiibo qaraab soo helo qaran tal isu keeno oo cunaa wax iga siiya kii qoryo qaato wax soo gato wax igu keeno aan meeshaas ka degana kaliya waa kaas iskay waa kaas kaliya nool ilmaha ma soo bidi kale intagana ilmaad kama aqaano dad wax kale malehen ilmaha waxaa ka kasaayin san ku soo bidaha wax lagu jiyo iyo wax lagu ksado xataa qodobka la dhisaayo qodobka waxaa keenaa afar dolar shan dolar keenaa ma gadan kartid haye dahmaha dhisa dharkan dhisaaya lacagta joogaa ma gadan kartid tolkan waxa waaye wuxuu maalin wax kusiya maalin wax kusinaya usaba yaa bambo sabna waxaa jira waxaan af gacantaada ku jiran afkaada baa ka raagan ya marka anigo aqabad ma iska haystaan mana koobi karee laakiin sida noogu daran baahi waaye xanuunkan waa iska jiraa laakiin xanuunka waxaa ku jira wax dhun jiyo aka haa meeshaa dhibaato ma haysato biimac ma haysanno musqul ma haysanno ilaw ka dhil maaska cunisa markaa ma haysanno toban iyo saddex ruuxaan ka koobannahay qoyskayna haye haysana wax aan cunno wax aan cabno cariiriyay nooga jiraan qoryaan suuqa iskaaga qaadahayn geedyuud geedyuudku waaba la rabi diidaba rafaadka meeshaan ka jir wax lasoo koobi kara maaha aabbaha ana i dhalay xaafadooda tuugsa u jiryaa dantana haysta ilaahayaa og aadana ma oga hayaysane habartan waa naga jiran tahay dhiikor sokor wax walbaa iskugu darsan aabbaha sidoo kaleento isagana oo dimanka haayaan cerbidooshin lagu duraayo daraatood muslimkaana noo kaalmeyanaan soo caawiyaan aan iskiga durduran waa uu noo raaysa waaye igaarkan aatee oo wadaadkayna waa wajacsanyah oog naga kor wareegahaye adi midda meeshaan ugu haysta wax lasoo koobi kara ma aan rafaad anuga koogu waxaa ka nimid buulisado buullo yirahdo bari jirto aa ka imaadnanka soo qaxnay qaxootigaasaa meeshaan ku joognaa beledkaalaa iska joogna uun xoogayna iskaga xamaalayna maraa dhardhaqow aasto maraa hayahaysan ilaahay kuumisama diida muslimka iska dhex galo saasaan iska ahaay hadda meeshaan haddaa imid alxamdulillah ijaarka uun ka miirsa ijaarka keenaa lagu leeyahay laba boqolaa keen labadii boqolaaba in lay dacweeya abe gaara tagtaba haddii lay dacweey tagay muslimkaan haddaa soo dhex galayaan baasiyeed boqoloo laygu laha iga aruursheen waa iga dhiibeen siyeed boqonta iga dhiiba meeshaydaana iska jooga aqalakayga waa kanaa meeshaana iskiga noolnahay maacuu mala haysto wax gargaara ma haysano ceel hadda noola qoday wax kale ma haysano musqulo oo baahannahay qabadaas ayaana haysato waxaan ka codsanaynaa hay-adaha inay si degdeg ah kaamka dadka qaxootiga inay wax ula soo gaaraan marba marka ka dambaysa waxaa sii kordhaya qaylo dhaan ay muujinayaan barakacayaasha kuwaasi oo u baahan in la garabsiiyo kuwaasi oo u baahan in la gaarsiiyo gurmad biniaadamnimo